iyo suuban khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa waa soddonka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka subaxnimo ee rediyo muqdishona waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya oo guddi u saaray baaritaanka duqayntii ka dhacday gobolka mudug arbacadii aynu soo dhaafnay iyadoo dhanka kale dowladdu ka dalbatay dowladda maraykanka inay sharaxaad ka bixiyaan howlgalkii duqayntaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ula shaqo ku maraya deegaanada puntland ayaa kormeer ku tegay garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad tababar macalinimo loogu soo xirayey siddeetan haweena guddiga doorashooyinka federaalka ee galmudug ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay in ugu dambayn kowda bishan ay ku soo wareejiyaan magacyada ergada guddiga aqoon iswadaarsi ku saabsan tayeynta iyo horumarinta biyaha xamar ayaa ka furmay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya tababar ku saabsan awoodda dumarka ee habka ka qaybgalka siyaasadda ayaa laga furay magaalada muqdisho iyadoo dadkaasi ka qayb gala ay ka mid ahaayeen haween waxgarad iyo odayaasha dhaqanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna subaxnimo ugu waaweynaa u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan oo goorrow aan idiin anbaqaada insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subax wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeenna subaxnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya oo guddi u saaray baaritaanka duqayntii ka dhacday gobolka mudug arbacadii aynu soo dhaafnay iyadoo dhanka kale dowladdu ka dalbatay maraykanka in sharaxaad ay ka bixiyaan howlgalkii duqayntaasi cabdirashiid nuur ibraahin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta looga hadlay xaaladda amni ee dalka ka jirta iyo duqayntii ka dhacday bariga magaalada gaalkacyo gelinkii dambe ee shalay waxaana shir guddoominayey shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar carde khaalib sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa guddi heer wasiiro ah u xil saaray inay soo baaraan duqayntii ka dhacday shalay bariga magaalada gaalkacyo markii uu soo idlaaday shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya waxaa warbaahinta ugu warbixiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta isugu yimid kulankoodii caadiga ah ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen duqeyntii maraykanka u geystay ciidamada iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug waxaana kulanka maanta shir guddoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar carti warmurtiyeedka duqeyntii maraykanka u geystay ciidamada iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug ee uu golaha wasiiradu ay soo saareen waxay u dhacaysa sida soo socda golow wuxuu ka taashiyeynayaa geerida ku timid shacabkii iyo ciidamada daraawiishta ee galmudug ee ka dhacay bariga gaalkacyo arbacadii labaatan iyo sideedii sebtembar labada kun toban iyo lixda golow wuxuu walaac ka muujinayaa sheegashada puntland ee duqeynta golaha wuxuu ka codsaday dowladda maraykanka inay sharaxaad waafi ah ka bixiso weerarkii ay duyuuradaheedu ku qaadeen ciidanka daraawiishta galmudug iyo weliba sida ay weerarkaas uga socodsiiyeen hay-adaha ammaanka soomaaliya golow wuxuu guddi wasiiraha u saaray inay soo baaraan weerarka lagu qaaday ciidanka galmudug golow wuxuu ugu baaqayaa maamulada galmudug iyo puntland inay xiisadda dejiyaan
dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa shir jaraa-ida uu ku qabtay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee galmudug ayaa waxa uu ka hadlay duqeyntii ka dhacday gobolka mudug isaga oo ka tacsiiyey dadkii ku dhintay duqeyntaasi madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyey in duqeyntaasi ay ku geeriyoodeen ciidamo ka tirsan maamulkooda
mar koowaad waxaan u tacsiyeynaynaa runtii haddaan nahay madaxda galmudug iyo dowladda galmudug ciidamadii shalay ku geeriyooday ee deegaanada oo maaragtay runtii oo ay laayeen diyaaradaha dadkii eeladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen taasidaa kadib runtii sida aad la socotaanba subaxii sideed iyo labaatanka bishii sagaalaad subaxnimadeedii ciidamo galmudug ay leedahay oo wata gaadiid dagaal oo ku sugan xaruntoodii ayaa maaragtay waxaa lagu soo qaaday weerar halkaas oo maaragtay lagu markii horena ay soo weerareen ciidamo luga oo maaragtay diyaarado watay oo kusoo degdegay markii dambena maaragtay ay dhacday in gantaallo lala dhacay runtii arrintaas oo aad iyo aad uga xunnahay haddaan nahay dowladda galmudug iyo shacabkeedaba waxaa ku geeriyooday oo runtii aan mar labada tacsiyeynaynaa saddex iyo toban ka mid a ciidamada galmudug waxaana ku dhaawacmay runtii eh, toddoba ka mid a hal nin oo ka midana maaragtay muxuu ahaa nolol ayaa lagula tegey een, laba gaadiidka dagaalka oo galmudug leedahayna meesha ayaa maaragtay lagu burburiyey dowladgoboleedka galmudug waxay aada uga xun tahay eh, maaragtay aada iyo aadna uga xun tahay een, warka maaragtay eh, runtii eh, xogta qaldan oo ay isticmaaleen maaragtay wasaaradda gaashaandhigga ee maaragtay maraykanka xogtaas oo sida ay sheegeen ama caddeeyeen ayaga ay ku taakuleynayeen muxuu ahaa ii sheeg ciidamo ayaga la shaqaynayay ee maaragtay iyo maaragtay dad kale ay ka heleen runtii xogtaas oo aaminsannahay inay howlgafkaas ay ku heleen ay qalad tahay si qaladan maaragtay ay ku fuliyeen ayna ka heleen sida aan la soconno ama dareensannahay ciidamada puntland ee maaragtay taas oo caddeynaysa maaragtay ciidamada la socday inay dhankan ka yimaadeen
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ula shaqo ku maraya deegaanada puntland ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wariyahayaga nasre bashiir cali ayaa tafaasiisha warkan ka soo dirtay magaalada boosaaso ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaako oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa maantay kormeeray hanaanka ay u shaqeeyaan dekedda boosaaso garoonka diyaaradaha iyo bankiga caalamiga ee kag international xaruntiisa boosaaso ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay kaasoo ah garoon si wanaagsan loo dhisay isagoo warbixinno la xiriira qaabka uu shaqeeyo ka dhagaystay maamulka garoonka iyo wasiirka duulista hawada puntland dekadda boosaaso oo ka mid ah dekadaha ugu waaweyn soomaaliya oo xilligaasi ay ka socotay shaqo aada u badan ayaa waxaa kormeer ku tegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ay weheliyaan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiiro ka tirsan puntland iyo maamulka gobolka bari ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa kormeeray qaybaha oo ay ka kooban tahay dekadda boosaaso waxauna warbixinno ku aadan xaaladda ay ku shaqayso dekadu ka dhagaystay wasiirka dekadaha puntland iyo maamulka dekedda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay horumarka ka jira dekedda iyo garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale kormeeray sida uu u shaqeeyo bankiga kag international xaruntiisa boosaaso maamulka bankiga kaaga ayaa ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiintii la socday warbixin ka siiyey qaabka u shaqeeyo bankigu
الآن مع حكومة بنتلاند تطلع إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله في أول العام إن شاء الله القادم سنعمل على مؤتمر اقتصادي استثماري إن شاء الله يكون في بنتلاند وثم إن شاء الله ننتقل إلى إن شاء الله مدينة هو إن شاء الله يكون في أكثر مدينة إن شاء الله.
waxuu insha allah bilaabayna maalgashi qarasaan oo meeshaan ka fura garan iyo boosaaso markaan u gudbayno waxa weeye gobol iyo gobol iyo gobol intaa waxa weeye aan gaarin insha allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud xayir ibraahim ayaa xusay in bankigan uu yahay kii ugu horreeyey ee u shaqeeya hanaankan oo laga furo soomaaliya ay muujinayso sida maamulyaasha shisheeye foreignska ay u danaynayaan dalkan fursada waaweyn buu leeyahay waa dal tarjan ah marka fursadaas qoladii ugu horeysa qaadataas iyo bangiyadu waxay ka mid yihiin meelaha burburay jamaaca ganacsatadu baahi bay u wadaan ahaan waxaan ogadahay gobolkan iyo magaaladanba inay bangiyada noocaatan oo kala habsay basiir haddaad sheegtay ee qabanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay soo dhoweynayso in maalgashi lagu sameeyo soomaaliya balse loo baahan yahay bangigan iyo bangiyada kale inay u hoggaansamaan sharciyada u yaalla dalka waxaa muhiima in runtii annagana wixii dawladdaxee aana sharciyada iyo runtii aan ka fogeynanaa inkuna inaad dawladda dhexe iyo dawladda ku naasan kulli aan noqdaan dad la shaqeeya shuruucda u hoggaansamo saasaan dibkuna ay ku najaxaysa boosaas waa magaalo yani dhaqaale waqooyiga soomaalida magaalooyinka waxaweeye ku ah gudiyaasha dhaqaalaha soomaaliya ka socda marka inay yeerato marka noocan runtii waa waxay tahay rin loo qaatay horay marka wasiirkii wasiirka baadida la socda iyo wasiirkii dowladii awra la socda inta wada fiirinaya hadda socodka dowladgoboleedka ay socdaan waana ku dadaalaya insha allah inaan waxaas inta waqtiga nooga kala fudeeyo kadawada dowladda soo socota loo gudbiyo
أشرف الشير علي وأنت قناة الصوماليات مقالة بوصاص وحلقة غروب بري
wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad tababar macalinimo loogu soo xerayey siddeetan haweena maxamed cali axmed ruuraaye ayaa tafaasiil warkan ku aadan inoo haya tababar socday laba sano oo lagu baranayay habka ay tahay in macalinku uu u gudbiyo durista sayniska ayaa loo soo gebagabeeyey siddeetan gabdhood oo dhammaysatay dugsiga sare kaasi oo ay bixinaysay jaamacadda muqdisho oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada gabdhaha loo tababaray macalinimada ayaa laga soo xulay dugsiyada sare ee ku yaala qaar ka mid a gobollada dalka waxaana xaflad kooban oo loo qabtay kala qayb galay maamulka jaamacadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xamdi cumar cali oo ka mid a macalimiinta ayaa ka hadashay waxa ay ka dhaxashay siminaarka waxaan hubaa gabdhahan inaana ku jirin gabadh markii hore waxba oo garanaysay oon awoodin aqoon way leeyihin maasha allah gabdhaha laakiin gabadh isku dayeysay inay dhigto iskool intay dad hor istaagto arday hor istaagto wuxuu dhigto ma aysan jirin aan u malaynaya laakiin hadda maasha allah gabdho tababaran oo macalimiin ah oo wax dhigi kara ayaanu nahay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda muqdisho doctor maxamed xuseen ciise liibaan ayaa ka hadlay doorka jaamacadda ee waxbarashada dumarka waxaan kaloo rabaa inaan idila socodsiiyo inay jaamacadda idinku tala gashay idinka oo macalimiin ah waa waa maadaama gobollo kala duwan aad ka timaadeen haddii kuwa jooga magaalada muqdisho oo raba inay tacliinta sii wataan oo baajid ay sii wataanna in loo dhammaystirayo xildhibaan nadiifa maxamed cismaan ayaa sheegtay in waxbarashada gabdhaha ay hormarinayso qoyska waxaan ilaahay subxaana watacaala xadiidaa jiro dhaha oo rasuulku salawatullahi caleyh wasalam uu dhahay ninkii gabar wax baro ummadoo wax baray and it is true inay maanta waxaa cad gabdhaha soomaali challenge badana haysto waxbarashada markii loo fiiriyo way haysan jirta laakiin nood hadda wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdulaahi bille nuur ayaa dhankiisa bogaadiyey waxbarashada haweenka waxaa la yidhi kaada almucalimu an yakuuna rasuula macallimku wuxuu sigayaa inuu noqdo rasuul waayo rasuulku wuxuu xambaarsan yahay fariin ilaahay ka timi soo maaha idinkuna mujtamaciinni baad fariin u wadaanin waxaad gaarsiinaysaan waa waa cilmiga wixii aad barateen wixii laydin baray baad rabaa mujtamaca in la gaarsiiyo mujtamaca aad gaarsiinaysaan waa mujtamac noocee ah mujtamaca burbur kala daadsanaan jahli uu ku dhacayo weye wasiirka haweenka sahra maxamed cali samatar ayaa ku dhiirigelisay gabdhaha in ay ka mid noqdaan macalimiinta mas-uuliyadda aa qaateen maanta mas-uuliyad sahlan ma aha xaqiiqiyan waa dad waxaad noqoteen aa idinku tashan doono biritoole mustaqbalka furihiisa yaa wadeed waxaad la kulmi doonteen caqabado badan waa la idin jaalin garayn doonaa wacyigii ayaa isbedelay dad dhalinyaro aan tihiin waxaad la kulmi doontaan arday wiilal oo idinka idin challenge garee oo adiga caqabad kugu noqdo oo adiga hogaankaada caqabad ku noqdo intaba waxaa loo baahan yahay dhabar adeeg waa dufcaddii afaraad ee ka qalinjebiyey tababarada macalinimo oo ay bixiso jaamacadda muqdisho tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaal oo ay jaamacadda bilowday barnaamijkan
guddiga doorashooyinka federaalka ee galmudug ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay in ugu dambeyn kooda bishan ay ku soo wareejiyaan magacyada ergada guddiga deeqa abu korjiinow wariyaha warbaahinta qaranka ayaa tafaasiisha warkan ka soo dirtay magaalada cadaado shirkan jaraa'idda maanta ay qabteen guddiga doorashooyinka galmudug ayay uga hadleen arrimaha xareynta ergooyinka dooran doona xildhibaanada baarlamaanka federaalka qeybta ka imaan doona deegaanada galmudug afhayeenka guddiga doorashooyinka galmudug yuusuf diiriye maxamuud ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay ugu dambeyn soo gudbiyaan magacyada ergada dooran doonto xildhibaanada bishan soo socota kowdeeda
marxaladdan waxaa loo gudbay waqti marxaladka waxa weeye maanta bisha sebtembar waa sagaal iyo labaatan dhammaan madax dhaqameedyadii hore u qaatay foomamka ergooyinka oo gacanta ku haya xulista ergooyinka waxaa laga doonayaa ugu dambayn maalinta sabtiga ah oo bisha oktoobar ay tahay kowda inay soo gudbiyaan ay u soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka ergadii inay soo gudbiyaan maadaama waktigu aad iyo aad cudhiiri u yahay waxaa loo qaadanayaa dadka badanaa odayaasha howlahaas dedejin waaya in hawsha doorashada ay caqabad ku yihiin waxaa laga digayaa in waktigu uu sidii hore wakti dibudhac u yimaado lama ogolaanayo guddigu ma ogolaanayo dibudhac inuu yimaado saare maxamed maxamuud guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka galmudug ayaa dhankeeda sheegtay in odayaasha dhaqanka aan soo xaroon ay go-aan ka qaadan doonaan guddiga had odagaan imaanin een soo xaadin waqtiga loogu talagalay ee ahayd inuu mar hore cadaado yimaad aan imaanin ee hadda maqan ilaa maanta waqtigan la joogo sagaalaatanka setembar in aan go-aan cad ka qaadanayno annaga iyo guddiyada kale oo ay arrintan qusayso oo ah guddiga fido arrintan nagala shaqaynayo inaan go-aan cad ka qaadanayno oo ah in lagu bedelo odayaashii kale ee jifada kursiga ka dhexaysa matalaya inay yimaadaan halkan oo ay soo doortaan ergadii odayaasha kale ayagana waxaan rabaa ee yimid ee sharafta lahaa ee halkan kasoo qayb galay ee ka qayb qaatay siminaaradii ee loo macneeyey sida ay ergada usoo xulayaan iyo waktiga ahayd inay soo xareeyaan aan soo xareyn ayagana waxaan uga digaynaa oon ka codsanaynaa oo baryo ah inay soo xareeyaan haddii ayna soo xareen waxaan u qaadanaynaa inayna ergadii waktigii loogu talagalay ayna u diyaarinin ayagana talaabo kaloo waajibsan laga qaadayo ciddii cadqabad haysa ee ah in amnigoodii iyo nabadgelyadooda ayna hirgelin oo cillad ku noqoto waxaan rajaynaynaa insha allah inay inay iyagana aan la hadalno oon la xiriirno oon nidhaahno haddii ay taas ciqabadinku tahay cid kale soo wakiisha ciddii wakiil idiin noqonaysa noo soo diro insha allah deeqa awuukar warbaahinta qaranka cadaado
aqoon isweydaarsiga ku saabsan tayada horumarinta biyaha xamar ayaa ma waxa uu ka furmay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sugaal macalin maxamuud ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
aqoon isweydaarsigan ku saabsanaa tayeenta iyo horumarinta biyaha xamar oo loo furay ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo dad kaloo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa socon doona muddo shan maalmood ah waxaana maanta xariga ka jaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya ayadoo hirgelinta ay iska kaashadeen jaamacadda banaadir iyo xarunta biyaha iyo deegaanka ee fadhigeedu yahay dalka sweden luul maxamed sheekh oo ka mid ahayd dumarkii ka qaybgalayay aqoon isweydaarsigan ayaa ka sheekaysay dhibaatooyinka bulshada xamar ay ku hayaan goobaha biyo fadhiisinka ah iyo xirnaashiyaha bullaacadihii biyaha qaadi jiray oo aan weli loo helin dib u dayactir ballaaran waxaa kaloo jiray dagaaladii ka hor fonyatuulada geedaan bullaacadaha biyaha qaada dhalinyaradan ma ogeen dhulkaa la marin jiray badaa lagu shubi jiray meelo oo lagu talagala lagu shubi jiray okay hadda bulaacadihii iyo xeelashii iyo meelihii laga qoday kulli maanta waa la suboolaan maqlayna sunta maxaa keena sun ma aha waxa waaye qashinkii wasaqdi annaga naga soo baxaayay jirkeena ka yimid iyo waxa isku darsamaayo biyihii dhulka maraaya marka waxaa loo baahan yahay wadankii jahara lama qabo aniga wixii private ay leeyihiin privateka weliga ka bixi maayo adduunka meesha ugu qaalisan koronto ah ayaa wadankeenu yahay korontada waxaa laga rabaa in laga bixiyo batroolkii ceelka matoolkii lagu shidi lahaa haddii aanan korontadii aanan la helin biyuhi lama helin karo wixii dhan barbendowjitaagista waa wax isku xiran titor cabdirasaaq axmed dalmar oo asna furitaankii siminaarkan ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahmiyadda biyuhu noolaha oo dhamme u leeyihiin iyo sida bulshada loogu heli karaayo biyo tayo caafimaad leh maxaa yeelay dhakhaatiirta waxyaabaha ay kala diriraan dadka ama cudurrada ugu badanoo dadkeena ku dhaca waa cudurro ka yimaada biyaha iyo nadaafadda ama water and sanitation wax la yidhaahdo marka biyaha meesha ugu horreysa qofka baniaadanka ay ka taabanayaan waxay tahay qof walba oo naga mida jirkiisa boqolkiiba toddobaatan biyuu ka kooban yahay sida hadda aayadda qur-aanka ahayd baa lagu akhrinayaa aad dhegaysanayseen marka qof walba wuxuu u baahan yahay biyo inuu helo kow biyo nadiifana inuu helo isla markaana wasaqda jirkiisa ka imaanaysa inaysan dhex gelin biyaha hadhow la cabaayo intaas marka waa wax sahlan marka af ahaan laga yidhaahdo laakiin dhib badan aan ku qabno haddii aan nahay soomaali haddii isbitaalkan noogu dhowo banaadir aad tagtaan carruurta jiifta boqolkiiba lixdan waxay u jiifaan ama u dhintaanba cudurro ka yimid biyaha iyo nadaafadda xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir amiin sheekh cilmi ayaa sheegay maamulka gobolka banaadir inay wadaan qorshayaal badan oo lagu tayaynayo ceelasha biyaha ay ka cabaan bulshada ku dhaqan xamar xaruun ama laab ay naga caawiyeen caalamiga oo layihahdo u n habitat laabkaas oo loogu talagalay in biyaha magaalada muqdisho ceelasheeda lagu baaro inkastoo uu diyaarsan yahay khubaro qaarkoodna la tababaray ilaa saddex qofoodna ay joogaan si rasmiya uma uusan howlgelin laakiin wax nooga maqan haba yaraatee ma jiro oo qalab ahaan ah iyo aqoon ahaanba taasina waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysto sidoo kale ceelasha magaalada muqdisho ku yaallo oo tirakoobkooda iyo xaaladooda inta badan aan kala soconno degmo walba inta ku taallo aan ka warhayno iyagana associationkoodaas si fiican gobolka banaadir uga warhaaya ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka beeraha xukuumadda soomaaliya cabdicasiis saalax armaan oo asagu furay siminaarka ayaa sheegay dowladda soomaaliya inay soo dhoweynayso dhallinyarada dadaalka ugu jira sidii dadka ku dhaqan xamar biyo tayadooda caafimaad wax laga ogaaday inay cabaan runtii waa wax lagu farxo aadaan annaga dowlad ahaan u soo dhoweynaynaa biyahana qofka muwaadinka waxaan u maraynaa muhiim uu u yahay in arrimahaasoo kale aan ka wada hadalno sidaan ognahay waagii hore magaalada muqdisho waxay lahaan jirtay laba meel oo biyaha ay ka soo galaan oo kale ah afgooye iyo balcad laakiin waxaad moodaa hadda goobihii oo dhan inay wixii oo dhan aysi jirin oo loo baahan yahay arrintaa in wax laga qabto laakiin aniga hadda markaan muhiimadayda aan ka hadlaa waxay tahay waxaan ka soo galaya agriculture dhinaca beeraha runtii waa og tihiin soomaaliya waxay leedahay sagaal milyan oo higtar oo dhulbeereed marka waxaan u baahannahay dhulbeereedkaas inaan kor u qaadno inaan horumarino in aan u helno biyo
tababar ku saabsan awoodda dumarka ee habka ka qaybgalka siyaasadda ayaa loo qabtay dad isugu jira haween waxgarad iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado ee xarunta gobol kumeelgaarka ee maamulka galmudug maxamuud cabdi diirshe ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray cadaado tababarkan ay soo qabanqaabisay hay-adda s w c ee horumarinta carruurta iyo haweenka ka shaqaysa ayaa waxaa furitaankiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda hay-adda tababarka ayaa loo qabtay ilaa soddon ruux oo isugu jira haween odayaasha dhaqanka iyo waxgarad kale aamine xaaji cilmi oo ah guddoomiyaha hay-adda s w c ayaa sheegtay in tababarkan uu qayb ka yahay mashruuc awoodda ka qaybgalka siyaasadda haweenka silo loogu qaadayo oo socon doona muddo shan bilooda waxaa loo yimid in caqliga iyo aqoontu ay taliso waxaa loo yimid in la wada tashado waxaa loo yimid in qofku codkiisa uu meeshu rabo ku beeriyo waxaa laydinka rabaa odayaashii dhaqanka culummadii hogaamiyaashii dhallinyaradii suugaanyahanadii iyo dumarka iyo dhallinyarada qof walba ee meesha uu kootadu ku leeyahay inuu ka maxayto uu ka muuqdo si wax lagu kalsoon yahay oo la wada leeyahay ay u soo baxaan
imaam cumar macalin abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee baarlamanka cusub arrimihiisa ka shaqaynaya ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii qoondada haweenka loo xaqiijin lahaa
xildhibaan kasta waxaa ku jirta lix iyo toban gabdhood qoondada ama jadwalka ama dukumentiga annaga aan hayno gruubkeenna ku jira maaragtay boqol soddon iyo shanta gabdhuhuna dadkay ka dhasheen oo ka mid yihiine ma ahan dad ajnabiya gabar walba beerahay ka mid tahay waa ina faarax geedi cali waaye samada kama aysan imaan iyadoo keligeeda qabiil gaarana ma ahan iyadoo keligeeda odayaasha marka dhaqanka annaga jadwalaan haynaa jadwalaan haynaa jadwalkaas guddiga doorashada ayaa keenay annaga gruubkeenna halkaas fadhinaahi gabdhahana qaybtooda waa ogolnahay mana diidanin wax lagu kalifaya wax lagu kalifaya inaan diidana ma jiraan wasiirka xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka dowlad goboleedka galmudug marwe sahre colaad cabdi oo tababarkan furtay ayaa sheegtay in qoondada haweenka ee ah soddon boqolkiiba ay tahay mid kooban ka yarna aan la aqbali doonin marka waa marka waa inaan saas isula ogaanaa gabdhahanaa kasoo qaybgelisaan idinkoo isku dhaf sameynayo dadkii si fiican uga wada fiirsanaya ayadoon buuq jirin yani dhibaatada jirin waan ognaa waqti xasaasi ah xaaladdu aysa deganeen dhibaato badan lagala kulmayo waa garan karaa laakiin waxaan rabnaa iyada oo si degan ah in dadkii loogu qaybiyo waxaan leenahay shanta bilood ee brogramku socdo waa meel kasta ay joogto ay joogaan waanu taageeraynaa waanu garab taagannahay mar kasta iyo mar kastana walaashayna dadaal badan ayay sameeyaan f s w c ay u sameeyaan haweenka caruurta iyo inta la mida tababarkan ayaa ku soo aadaya wakhti lagu guda jiro ololaha doorashada sanadkan ka dhacaysa dalka soomaaliya iyadoo cadaadna ay ka mid tahay meelaha xildhibaanada federaalka iyo kuwa aqalka sareba lagu dooranayo maxamuud cabdidiirshe warbaahinta qaranka cadaadu
aada buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud cabdidiirshe warbixintiisii ku aadanayd tababarka ku aadanaa awoodsiinta dumarka ee ka qaybgalka siyaasadda ee ka furmay magaalada cadaado warbixintaas ayaana ugu dambeysay warkeennii aroornimo oo aad ka dhageysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeena uu sheego ama doonaysa inay dib uga bogato waxaa inagu xasuusa inay ka heli karto bogga internetka ee aynu ku leenahay ee ciwaankiisa radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe waa anigii faad cabdigaaso idila sidaas iyo isma dhaafno